halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii imtixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalku uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caaway horay idiinku sii wadi doonnaa cutubka siddeedaad oo aynu xalay idiin soo bilownay waxaanan idin hoga tusaalaynay in axdigu uu ku salaysan yahay ballamo wanaagsan oo israa'iilna ballamada way ku jiraan oo iyagu waa lagama maarmaan oo lagama tegin waxaanan soo xiganay aayado dhowr ah oo aynu kitaabka quduuska ah kala soo baxnay ama ka soo xigannay haddaan horay idiinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijka caawi ayaannu weli adkaynaynaa ballamada wanaagsan oo israa'iil qudhooda ay helayaan wakhtiga dhammaadkiisa waxaanan iminka u jalleecaynaa kitaabkii yeremiyaah cutubka koob iyo soddonaad aayadaha koob iyo soddon ilaa saddex iyo soddon ee baalka sagaal boqol shan iyo sagaashan waxaana qoran sida tan bal eega maalmihii way imanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo aniga ahdi cusub baan la dhigan doonaa reer binu israa'iil iyo reer yacquub oo aan ahayn ahdigii aan awoowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar iyagu ahdigaas way jebiyeen inkastoo aan iyaga sayid u ahaa ayaa rabbigu leeyahay laakiin kanu waa ahdiga aan la dhigan doono reer binu israa'iil maalmaha dabadood ayaa rabbigu leeyahay sharcigayga waxaan gelin doonaa uurkooda oo qalbigoodana waan ku qori doonaa oo ilaahooda waan ahaan doonaa iyaguna dadkaygay ahaan doonaan wuxuu ilaah iminka iyaga ku leeyahay waxaan iyaga u qoray oo aan siiyey sharci ku qoraa laba dhagax oo welibana way addeeci waayeen laakiin iminka waxaan jirkooda ku qori doonaa sharci haddaba weli sharciga laabtooda laguma qorin waayo waxaad mooddaa in reer binu israa'iil ayan weli ku wada noqon ilaah oo ma muuqdo hanuun ama toobadkeen ka soconaya waddankooda iminka dhegayste wakhtiga ballanka ku qoran yeremiye ah la kaamili lahaana waa dhiman yahay habase yeeshee maalin maalmaha ka mid a ayaa nebi yeremiyah ballankiisu soo kaamilmi doonaa dhegeyso waxaa nebigu leeyahay mar kale sida ku qoran cutubka koob iyo soddonaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan mar dambe nin kastaaba deriskiisa wax ma bari doono oo nin kastaaba walaalkiis wax ma bari doono isaga oo ku leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kooda ugu yar ilaa kooda ugu weynba ayaa rabbigu leeyahay waayo xumaantooda waan cafiyi doonaa oo dembigoodana kol dambe ma xusuusan doono ballanka qoraha warqaddan cibraaniyada uu ka hadlayaana waa kan oo axdiga cusub wuxuu ku salaysan yahay ama laga dul dhisay ballamo wanaagsan marka waa dhexdhexaadyaha axdiga wanaagsan waayo waxaa axdiga ku jira ama laga aasaasay ballan wanaagsan bal iminka aynu dib ugu noqonno warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka siddeedaad aayadda toddobaad baalka saddex boqol siddeed iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay waayo haddii axdigii hore uusan eed lahayn mid labaad meella looma dooneen markuu qoruhu leeyahay haddii axdigii hore uusan eed lahayn ayaa taasu u dhacaysa haddii sharcigii hore dadka kaafin lahaa markaa sharcigii hore ma kaafiyin dadka wuxuuna abuuray ama keenay in loo baahdo axdi kale oo kii hore ka wanaagsan waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad tidhaahdaan oo miyuu axdigii hore khalad ku jiray jawaabtuna waxa weeye maya oo axdigii hore wax khalad ah kuma jirin dhegayso aayadda soo socota sida ku qoran cutubka sideedaad aayadda sideedaad waxaana qorniinku leeyahay wuxuu yidhi isagoo iyaga eedaynaya bal eega maalmihii way imanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo aniga axdi cusub baan la dhigan doonaa reer binu israa'iil iyo reer yahuud ah haddaba waxa uu eedaynayaa markan dadka waayo sharcigi ilaah khalad ma leh ee waa dadka oo iyagu gaari waayey kaamilnimada sharciga uu tabanayo waxaa markaa kaamil darrada ay la jirtaa innaga laakiin sharcigu waa kaamil aniga iyo adigaba ma awoodi karno inaan dhoorno cahdiga oo ma gaarsiinin heerka uu dalbanayo waxaana qorniinku uu leeyahay bal eega maalmihii way imanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigu ahdi cusub baan la dhigan doonaa reer binu israa'iil iyo reer yahuuda waxaa waxyigan horay u waxyooday yeremiye ah oo waxaa kaloo qoray nebiyada oo dhan haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka cibraaniyada ayaannu iminkana eegaynaa cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo aan ahayn axdigii aan awoowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar waayo iyagu kuma ay sii socon axdigaygii aniguna farahan ka qaaday ayaa rabbigu leeyahay haddaba dadku waxa ay jebiyeen ahdigii ilaah sida aad arkaysaan sharciguna ma siinin iyaga awood ay ku sameeyaan waxa uu ka dalbanayo si ay ku awoodaan inay meelmarinta sharciga ku guulaystaan haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka siddeedaad ayaan iminkana eegayaa aayadaha koob iyo toban ilaa labayo toban oo waxaa qoran sida tan oo iyagu ma bari doonaan mid waliba deriskiisa iyo mid waliba walaalkiis iyaga oo leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waayo iyaga oo xaq daran baan u naxariisan doonaa dembiyadoodana kol dambe ma xusuusan doono waxaa jiri doona ama ay heli doonaan masaabax dhammaystiran oo dembiga waxaana jiraya raallinimo laga helayo xagga rabbiga wakhtigaas isaga ah haddaan markaa horey idiinku sii wada dhegaystayaal xigashada kitaabkan cibraaniyada ayaan iminkana eegayaa oon idiin akhriyayaa aayadda saddex iyo tobanaad oo ah aayadda ugu dambaysa ee cutubka sideedaad ee warqaddan cibraaniyada waxaana qorniinku leeyahay sida tan kolkuu yidhi axdi cusub ayuu kii hore duug ka dhigay laakiin kan duugoobayaa oo gaboobaya waxa uu u dhow yahay inuu libdho markaa saaxiib innagu kuma hoos jirno sharciga muuse ilaah waxa uu leeyahay sharcigu wuu duugoobay oo iminkana waxaa ilaah keenay sharci cusub sharcigaa cusub waxa uu ku soo baxay iyada oo la marsiinayo sayid ciise masiix oo ah badbaadiyahayaga mar kale aan idinku celinno faalladii hore aan idinku soo sheegay ee ahayd in sharciga aanu nusqaan ahayn laakiin sharcigu waa kaamil ee dadka ayaa nusqaamay markii ay dambaabeen iyaga oo ku jira xanjaadkii aadan oo ahaa awowgeen iyo xaawo oo ahayd ayaydeen ama sida reer xamarku ay u garanayaan abootadeen waxaa jira kuwo badan oo ku andacoonaya inay dhowri karaan sharciga laakiin haddii ay daacad u hadlaan way garanayaan inaanay dhowri karin waxa ay isku taxalluujiyaan inay dhowraan maalinta sabtida iyo weliba inay dhowraan sharcigii muuse kuwo kale ayaa iyana waxa ay isku dayaan inay dhowraan maalinta jimcaha innaga oo dhan waxaynu u baahannahay inaan ilaah naxariis weydiisanno oo aynu aqbalno cahdigiisa cusub oo ah siismadii aynu masiixa ama badbaadiyahayaga ka helnay ama laynagu siiyey sharcigu awood uma lahan uu ku soo saaro waxyaabaha wanaagsan ee dadka bawlos ayaa isaguna waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer roome cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu jirin taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsan kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo haddaba hadalladaasu waxa ay inoogu qoran yihiin qorniinka oo waana hubaal in dadku ayan kaamil ahayn in kastoo qaarkood ay jecel yihiin inay kaamil ahaadaan oo xaqnimona yeeshaan ama lahaadaan kuwa aan xaqnimada lahayn ama gaari karin ammaanta ilaah ma ahan kuwa adiga ay kula tahay inay tabar daran yihiin laakiin waa aniga iyo adiga ha yeeshee ruuxa quduuska ah ayaa iminka waxyaabo cajiiba inaga dhex samaynaya ruuxa quduuska ahi waxa uu nolosheenna ka soo saari karaa mid aan iyada oo kale la arag oo ka duwan sidii aynu berigii hore u dhaqmi jirnay ruuxa quduuska ahi haddaan tusaale idinka siiyo waa sidaa iyadoo cadad dahabihii ay kaaga lumeen dhulka haddii cadadkii dahabka ahaa ay dhulka kaaga daataan oo aad soo qaadato badeel suuragal maahan inaad badeelka carrada oo dhan ku kala shaandhayso laakiin haddii aad haysato fargeetada qashinka ee aad meel waliba ku xaarto adiga oo aan gurin ciiddii ayaa wax waliba ee ku dhex jira ciidda si sahala ay uga soo saari kartaa marka wixii badeelku qaban waayey fargeetada ayaa qabanaysa haddaba isla sidii badeelku u qaban waayey hawsha ayaa jirkuna ku itaal darnaaday sharciga laakiin ruuxa quduuska ah ayaa jirka si hagaagsan uga dhex shaqayn kara oo waa sida fargeetada ciiddu ay u shaandhayso oo kale qaynuunkan cusub ee sharciga ku jira waxa weeye haatan ruuxa quduuska ah kii horena waxa uu ahaa sharciga markaana wax aan sharcigu samayn karin ayaa ruuxa quduuska ahi inoo sameeyey aniga iyo adiga waa in laynaga badbaadiyo oo aynu ku noolaanno nolol masiixinnimo oo ku dhisan qaynuunka cusub waa ruuxa quduuska ahe waxaan leenahay sharci cusub oo ku salaysan qaynuunkii hore ka wanaagsan oo ilaah waxa uu inasiiyey ruuxa quduuska ah iyo masiixa oo isagoo ah dhedhexaadyaheenna xagga sare jooga si uu aniga iyo adigaba inoo caawiyo maanta marka qaybtan qorniinka ah ee inoogu qoran warqaddan cibraaniyada way ahmiyad ballaaran tahay waa marka la leeyahay laakiin haatan wuxuu helay shuqul aada uga wanaagsan siduu u yahay dhexdhexaadyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan haddaba haddii aad doonaysaan inaad caanaha joojisaan oo aad bilowdaan inaad cuntaan hilib iyo cunto adag ayaa halkan lagu nuuxnuucsanayaa masiixa nool oo kaa ayaa kuu ah adiga cunno adag waana cunnada ruuxa sama aadistii iyo sarakiciddiisii uu samada ku galay ayaa faa'iido u keentay aniga iyo adigaba markii rumaysadka masiixa nool aynu dhegaystae ku fara adeegno waxaannu gaaraynaa nolol heerkeedu sarreeyo haddaan intaa ku soo gunaanadno markaa cutubkii siddeedaad ayaan rumaysanahay in dhammaantiin aad garateen in cahdigan cusub ee layna siiyey ee ku dhisan qaynuunka wanaagsan ee ruuxa quduuska ah aad si wanaagsan kaga bogateen mana ahan cahdi ku dhisan sharci aan xoog u lahayn inuu qofka gaarsiiyo heerkii laga doonayey ama heerka nolosha masiixinimo waxaa intaa ku soo dhammaanaya markaa cutubkii siddeedaad ee kitaabkii cibraaniyada waxaanan iminka u gudagelaynaa dhegaystayaal cutubka sagaalaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada maadada uu cutubkani ka hadlayo waxaa ugu horeeya badbaado ka wanaagsan tii hore mawduuca aynu halkan uga hadlayno waa wadaadnimada ciise masiixoo isagu ah wadaadka darajadiisu ay tahay tii malkiisaadaq waxaa layna hor keenayaa markaa laba shuqul oo isxaglanaya waa shuqulka ama howsha reer laawi oo ay horseed u yihiin wadaadadii ka soo farcmay haaruun howshaas dunida ayaa laga dhex samayn jiray oo waxa ay ka socon jirtay macbudkii yeruusaalem baryihii hore intaanu nebi daa'uud boqorka noqon wadaadada ayaa macbudka garbahooda ku qaadi jiray waayo waxa uu ka koobnaa waxyaabo badan oo laysku dhejiyey markii ay degaan dhexdooda ayaa ay ka qutumin jireen markii ay socdaanna wadaadada ayaa garbahooda ku sidi jiray haddaba macbudka dunida yiilay waxa uu tilmaamayey mid kale oo samada sare yiilay kaasoo iminkadaba sayid ciise masiix uu ka adeegayo dad badan ayaa sharciga u fahmay inuu yahay tobanka wasiyadood laakiin warqadda cibraaniyada waxay aad u adkaynaysaa oo ku nuxnuuxsanaysaa in marka hore dembiga wax laga qabto isla sida qoraha warqadda uu inoo sheegayo oo sharciga su'aalaha la xiriira dembiyada waxba kama qabto isagoo arrinkaa ka hadlaya qoraha warqaddii cibraaniyada ayaa uu leeyahay sida ku qoran cutubka tobnaad aayadda afraad inkastoo aynaan weli gaarin oo leh waayo ma suurtoodo in dibiyo iyo orgiyo dhiigooda dembiye qaado iyadoo ahmiyadda ama muhiimadda cutubkani kaa yahay ayaannu iminka idiin bilaabaynaa cutubka sagaalaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada aayadda koowaad baalka saddex boqol siddeetan iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qornii ku leeyahay sida tan xataa axdigii hore waxa uu lahaa qaynuuno ku saabsan caabudid iyo meelo quduusa ee dunida tan marka la leeyahay caabudiis iyo meel quduus ah ee dunida tan ayaanay taasu ka macno ahayn waxyaabo dunida loo nisbeeyo laakiin waa meel xarama oo dunida ku taalla caabudistaasuna way baaxad weyneyd dadkuna waxa ay raacayeen xeerar markii ay macbudka dunida ku yiilay ay wax ku caabudi jireen sababtaa aawadeed ayaa loo yidhi macbud adduunyo qoraha wuxuu la barbardhigayaa macbudkan dunida kan samada haddaan markaa horey idiinku sii wadno warqaddii loo qoray cibraaniyada ayaannu dhegaystayaal iminkana horey idiinku sii wadaynaa cutubka sagaalaad waxaanan eegaynaa aayadda labaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan waayo waxaa la dhisay taambuug intii hore waxaa ku jiray laambadaha isku yiil iyo miiska iyo kibista tusniinta oo waxaa la odhan jiray meeshii quduuska ahayd marka la leeyahay waxaa la dhisay taambuug ogow inaan gadaal laynoo celinaynin welibana laynooma celin macbudkii herodos laakiin sharaxaad ayaannu halkaa ugu laabanaynaa inkastoo macbudyadii yeruusaalem marar badan la dudumiyey oo haddana la dhisay qoruhu wuxuu tusaale u soo qaadanayaa haatan taambuuggii muuse oo inaba ka hadli maayo macbudkii yeruusaalem waa kii ay reer binu israa'iil cidlada la dhex wareegi jireen markii ay afartanka sannadood warwareegayeen oo qoraha warqadda waxa uu leeyahay waayo waxaa la dhisay taambuug waxaana taambuugga laga sameeyey sheeyo dunida laga helo ha yeeshee waxaa laga sannifay kan samada sare yaalla macbudkaas ama taambuuggaa samada yaalla lama mid aha kii dunida yiilay oo sidaannu arki doonno waxyaabo badan buu ka dunida kaga duwan yahay waxaana qoruhu uu leeyahay oo waxaa la oran jiray meesha quduuska ahayd haddaan dib u noqonno waa sanduuqa dahabka ah ee soddonka dhudhun ahaa dherer ahaan baaxad ahaanna ahaa tobanka dhudhun ballar ahaanna ahaa tobanka dhudhun oo sara jooggiisuna uu ahaa tobanka fiid ama dhudhun macbudka laba qaybood buu ka koobnaa sidaan horay idinku soo sheegnay waxaana la kala ohan jiray meesha quduuska ah iyo quduuska quduusyada meesha quduuska ah waxaa ooli jiray weelasha macbudka looga adeego sida kibista tusniinta iyo laambadda dahabka ah halka gadaalana waxaa ooli jiray halka lagu bixiyo allabariga fooxa oo u taagan ama ka hadlaysa salaad haddaan horey idinku sii wado haddaba dhegeystayaal warqaddii cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadaha saddex ilaa shan ayaa waxaa qurniinku uu leeyahay sidatan daaha labaad shishadiisa waxaa ku jiray taambuuggii la oran jiray quduuskii quduusyada isagoo oo leh girgirro dahaba oo foox lagu shido iyo sanduuqii axdiga oo kulligii dahab lagu dahaalay dhexdiisana waxaa ku jiray weel dahaba oo mannadii ku jirto iyo ushii haruunoo magooshay iyo kooxyadii axdiga dushiisana keerubiimtii ammaanta oo hadhaynaya daboolka kafaara gudka waxyaalaha oo aanan hadda gooni gooni uga hadli karin quduuska quduusyada iyo meesha quduuska ah waxaa u dhexeeyey oo keliya ilxidh ama daah waxaana ilxidhka ka gudbi jiray oo tegi jiray quduuska quduusyada wadaadka sare oo keliya waxaa quduuska quduusyada yiilay sanduuqa axdiga oo ahaa sida sanduuq laga sameeyey alwaaxda geedka quraca waxaana dusha iyo hoostaba looga dahaaray dahab la tumay oo saafiya oo alwaaxu ma muuqdo waxaana dabool u ahaa laba cidood oo baalal leh oo iska soo horjeeda markaasaa baalashii labada cidood ee iska soo horjeeday laysku dhejiyey wuxuuna noqonayaa sida kursi oo kale waana halka ay reer binu israa'iil ugu yeeri jireen kursiga naxariista waana isla meesha wadaadka sare sanadkiiba mar uu dhiigga ku sayrin jiray waxaana qorniinka hore laynoogu sheegay in dhiig daadin la'aan aanu dembi dhaaf jiraynin marka qoraha uu leeyahay dhexdiisa waxaa ku jira weel dahaba oo foox lagu shido ayuu ka hadlayaa halka lagu bixiyo qurbaanka fooxa daahuna wuxuu u dhexeeyaa meesha quduuska ah iyo quduuska quduusyada marka la eego sidii taambuuggii muuse cidlada ku sameeyey marada ilxidhka waxa weeye ama laga sameeyey dhar wanaagsan oo laga keenay masar waxaana lagu daabacay kerubiim waxaana ay ka hadlaysaa aadaminimadii masiixa markii masiixu isku tallaabta inoogu dhintay wuxuu bixiyey noloshiisii aadaminimo oo wakhtigaas ayaa ilxidhka ama daaha laba inood loo kala dillaaciyey oo daahii labada inood loo kala dillaaciyey meeshii waa laga qaaday oo waxa ay muujinaysaa in dariiqii rabbiga uu furan yahay waayo masiixa ayaa jidka ilaah loogu tago ah iminka maadaama daahii u dhexeeyey meesha quduuska ah iyo quduuska quduusyada laga qaaday ayaannu iminka ka hor muuqan karnaa ilaah innaga oo ku dhex jirno masiixa maxaa haddaba ku dhacay idankii fooxa ee dahabka ahaa maxaase laga leeyahay haaruun idankaas wuxuu la geli jiray quduuska quduusyada iyadoo oo uu foox ka buuxo dabadeedna waxa uu ku soo celin jiray meesha quduuska ah markii uu dib u soo noqdo halkaa waxaa keliya oo geli jiray wadaadka sare oo isagu ka soo farcamay haaruun oo ahaa muuse walaalkiis ha yeeshee innagu waxaynu leennahay wadaad sare oo innaga inoo ah dhedhexadiye oo mar walibana taagan halka fooxa lagu bixiyo oo inoo ducaynaya ducadiisana ilaah wuu maqlayaa marka ay sidan tahay waxaa loo baahan yahay inaannu ducada aynu ilaah masiixa u sii marinayno badsanno waayo iminka waxaa xaq laynoogaga dhigay rumaysadka aynu masiixa ku qabno isla sida rasuul bawlosba lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka shanaad aayadda labaad baalka laba boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorniinku leeyahay sidaas daraaddeed innaga oo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix qoruhu waxaa kaloo uu ka hadlayaa waxyaabo ku dhex jira sanduuqa waana weelkii dahabka ahaa ee mannada oo ah cunnadii reer binu israa'iil lagu quudiyey ee samada sare ka iman jirtay wakhtigii ay lamadegaanka ku lugeynayeen
Bye.
ow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin